madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye ayaa xariga ka jaray garoonka diyaaradaha degmada balanbale ee gobolka galgaduuda madaxweynaha oo ay wehliyaan xubno ka mid ah maamulka degmada iyo guddiga dhismaha garoonka diyaaradaha degmada balanbale ayaa si wadajira xariga uga jaray dhismaha garoonka diyaaradaha oo wejigiisa koowaad soo dhammaaday madaxweynaha ayaa bulshada degmada balanbale kula dardaarmay in ay la shaqeeyaan maamulka cusub ee degmada lagana gacan siiyo dhinac walba oo horumarinta bulshada ah
waxaan leenahay bulshada reer balanbal markii horeba firfircoonida difaaca dalka waxgalnimada aragtida waa laydinku yaqaanay inaad maanta aeroboor runtii si aada iyo aada u sarreysa u dhisan muddo kooban ku dhisteen idinkoo iskaashanaya aada iyo aad baanan inkugu bogaadinaynaa inkuguna mahad celinaynaa aana leenahay waxay mudan yihiin kudayasho reer galmudug inta kale maahan aeroboor keliya wax walba muhiim u ah deegaanada waa inay bulshadu qayb ka qaadato horumarka annaga baana loo sameeya keliya ma ahan markaan wax qabsanno ayaa waxnaan la qabanaya runtii waxay noo tahay tusaale bay noo yihiin reer balanbal meelay joogaanba waxaan leenahay aeroboorka balanbale wax yaraa ka dhiman oo fansigii iyo wax la mid ah iyadana waa dowladda gacan iyo garab idinka siinaysa intii hore qabsateenna waa ku mahadsantihiin laga bilaabo maantay aeroboorka balanbale waa furan yahay waana la isticmaalaya insha allah